فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada caawadha waxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah deegaanka cowsweyne ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo lagu soo bandhigay meydadka saraakiishii iyo askartii dowladda federaalka looga laayay dagaal dhowaan ka dhacay duleedka ceeldheer bogaadinta dadka deegaanka salaadiinta iyo waaliga galgaduud ayaad dhuuxa ku maqli doontaan duqayn maanta lagu garaacay xerada askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado faahfaahin ayaan idinkaga haynaa maamulka puntland oo weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxmuud isagoona xasan gurguurta ku eedeeyey inuu awood u lahayn inuu qabto doorasho qof iyo cod ah marka uu wakhtigiisa dhammaystana ay sugaysay in awood looga saaro madaxtooyada afhayeenka maamulkaasi oo arrinkaasi ka hadlaya ayaan dhuguxa idinkugu haynaa dhallinyaro reer nugaala ah oo daraasad cusub ka soo saaray dhibaatooyinka ay deegaanka soomaalida ku soo kordhiyeen itoobiyaanka sida xaddaafka ah ugu soo qulqulayo gobollada waqooyi bari soomaaliya ma dhabbaa in arrintu gaartay in itoobiyaanku kilaabyo goobo fisqiga u gaar ah ka furtaan magaalada garowe shir jaraa'id oo ay qabteen islamarkaana kusoo gudbiyeen natiijada daraasadooda ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan sheekh faarax cali oo ka mid a culimmada diinta islaamka oo ka hadlay duruusta laga baran karo muslimiinta khaza waraysi aynu la yeelanay shiiqa ayaan barnaamijka idinkugu haynaa warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaa dhuuxa caawa sidoo kale ku dhegaysan doontaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
waa habeennimo ay arbaca soo galayso taariikhdii hijiriyadana ay ku aadan tahay lixda bisha afaraad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta waxa ay weerar madaafic ah ku qaadeen xero ay ciidanka dowladda federaalka ah ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado ilaa dhowr madfac ayaa la sheegay inay xerada gudaha ugu hobteen kuwaasi oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo gaaray ciidanka dowladda federaalka faahfaahin dheeraad oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasina ma soo gaarin balse wixii ka soo kordhay insha allah wararkayaga dambe ayaad ku dhagaysan doontaan markaani waa warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay madrasada abuu cubayde ee ku taala deegaanka birunacjah ayay ciidanka yuhuudda ku bartilmaameysadeen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku shaheeday dadaado fara badan oo barakacyaal ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo badan sida ay dad goobjoogayaala u sheegeen warbaahinta deegaanka abuukhamre ku yaala xerada jabaaliya duqayn wuxuu shilimaaway ciidamada yuhuudda ka fuliyeen waxaa ku shahiiday saddex iyo toban ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqayntan ayaana waxay si gaar oo beegsatay guri ku yaala xeradani waxaana burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda laga soo saaray in ka badan siddeed iyo toban ruux oo shuhada ayaa dhaawaca iskugu jira sida uu sheegay afayeen u hadlay kooxaha gurmadka reedka agagarka xarunta gurmadka reedka ee xerada jabaaliya ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku shahiiday dadaado fara badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqaymo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga magaalada rafaax waxaa ku shahiiday in ka badan siddeed ruux oo shacab ah halkay dhaawacmin kuwa kaloo tiro badan sida laga soo xiganaya warbaynada ka howlgala marinka goodoonsan ee khaza gantalaadu waaweyn ayay xisbullah ku garaacday gudaha dhulka ay yuhuudda xooga ku haysato ururka shiicad ee la baxay xisbullah ayaa maanta boqol iyo shan gantaal ku weeraray magaalada xiifa oo ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan yuhuudda iyo deegaana dhowra oo ka tirsan jaliil saaynada yuhuudda ayaana qirtay weerarkaasi lagu soo qaaday waxayna sheegteen gantalladaasi bartilmaameedkoodu ahaa waqooyiga yuhuudda laga soo tuuray koonfurta lubnaan sawiro la baahiya ayaana muujinaya burburka dhismayaal iyo goobaha ay gantaalka ku dhaceen iyadoona magaalada xifa ay ka mid tahay magaalooyinkay ku yaalaan warshadaha iyo xarumaha muhiimka u ah sahaynada weerarkan ayaana dhacay daqiiqada kadib khudbadii uu jeediyey naciim qaasim oo ah ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbullah waxayna ku soo beegmaysaa xilli ciidamada yuhuudda ay ku dhawaaqeen howlgalla dhulka ah oo ay ka fulin doonaan koonfurta lubnaan doorashooyinka waddanka tuunis oo uu ku guulaystay markii labaad ninka lagu magacaabo qays saciida madaxa doorashooyinka dowladda tuunis ayaa waxay maalintii shalay isniin ahayd ku dhawaaqday in doorashooyinka waddankaasi uu ku guulaystay markii labaad ninka lagu magacaabo qays saciida isagoona helay sagaashan dhibic sagaashan iyo lix boqolkiiba waxaana u codaysay laba dhibic afar milyan oo ruux taas oo ka dhigtay inuu noqdo madaxa ugu sarreeya waddankaas isagoona markii labaad ku guulaystay kursiga musharaxiintii la tartamaysay oo uu ka mid dayacayo zamaal ayaa isna wuxuu helay sida uu ka dhawaajiyey madaxa doorashooyinka toddoba dhibic soddon iyo shan boqolkiiba taasoo ka dhigan inay u codeeyeen boqol sagaashan iyo afar kun oo ruux halka musharaxa zuyer almikhzaawi isna helay hal dhibic sagaashan iyo toddoba boqolkiiba oo ay ka dhigantahyn isagan ay u codeeyeen konton iyo laba kun oo ruux waxaana arrintani saxaafadda la wadaagay madaxa doorashooyinka faaruq bacaskar kadib markii uu magaalada caasimadda waa tunis ku qabtay shir jaraa'id ninkan hadda ku guulaystay doorashada waddanka tunis ee lagu magacaabo qays saciid ayaana wuxuu kursiga madaxtinimo ee waddankaasi ku fadhin doonaa ilaa iyo sannadka labada kun sagaaliyo labaatanka sidaba uu yahay xeerka u degsan waddankaasi tuunis ciidamada saynada yuhuudda ayaa xoog ku galay dhowr tuulo ku yaala deegaanada daanta galbeed ciidanka saynada yuhuudda ayaa waxay habeenkii xalay qaadeen weeraro xooggan oy ku burburiyeen guryo badan oy dad shacaba leeyihiin iyagoo sidoo kale waxyeelada gaarsiiyey dad badan oo shacab riid ah kuwaasu aan waxba galabsan warbaahinta falastiiniyiinta ayaana waxay soo warinaysaa in saynaday xoog ku jireen dhowr tuulo ay degnaayeen dad reer miya ah ciidamada yuhuudda ayaa waxay xoog ku galeen tuulada muraad oo ku taala waqooyiga waxayna dad goobjoogayaala sheegayaan in halkaasi ciidamada yuhuudda ay si dhammaystiran u burburiyeen guud ahaan guryihii ku yaalay iyagoona sidoo kale halkaasi ka qafaashay dad badan oo shacab ah ayna ka mid yihiin carruur yaryar magaalada rayax ee dhacda bariga daanta galbeed ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weeraraadu xoogan oo ay dad shacab ah ku dhinteen halka sidoo kale ay ku burburiyeen guryo ay degan yihiin dad shacab ah wakaalada wararka falastiiniyiinta ayaana waxay soo warinaysaa in ciidamada saynada ay sidoo kale xoog ku galeen xerooyinka cuqbad jabar iyo sidoo kale caynu suldaan oo ay dad shacab ah ku hooyanayeen ururka xuutiyiinta yeman ayaa gantaallo ku weeraray bartamaha yuhuudda maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taageerada iyo tabantaabada ka helaya dowladda shiicada ee iiraan ayaa waxay xalay fiidkii gantaalla balaastiga ku garaaceen dhulka yuhuudda xooga ku haysato magaalooyin badan oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ay ka dhigteen maamulka saynada yuhuudda ayaana waxaa xalifiidkii laga maqlay dhawaqa sayriga degninada bixiya war qoraallo ka soo baxay maleeshiyaadka xuutiyiinta ee yeman ka dagaalamo ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay laba gantaal xoogan ku weerareen bartamaha dhulka ee yuhuudda xooga ku haysato maleeshiyaadka ayaana sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo milatary oo ay ciidamada yuhuudda ku sugan yihiin xukuumadda netanyahu ayaa waxay muddooyinkii dambe la dala dhacaysay weeraro kala duwan uga imaanaya dhanka ururada iyo kooxaha taageerada iyo tabantaabada ka helaya dowladda shiicada ee iiraan waxayna midani netanyahu ku qasabtay inuu dowladaha reer galbeedka ka dalbado hub dheeriya si ula dagaalamo kooxaha iiraan hubaysay gobolka loogu yeedha bariga dhexe ayaana wuxuu qarka u saaran yahay inuu ka qarxo dagaal goboleed dowladda iiraan ayaa degnin culus u dirtay maamulka saynada yuhuudda wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabbaas aragji ayaa uga digay maamulka saynada yuhuudda inay weerar ku soo qaadaan dalkiisa waxaana uu sheegay in weerar kastoo lagu soo qaado dhulka iiraan ay ka bixin doonaan jawaabka adagtii hore aragji ayaana wuxuu carabka ku adkeeya uu sheegay in tahraan ay si buuxda u garab istaagi doonto kooxaha iskacaabinta waxaana uu xuseen weeraraday kooxaasi la kulmayaan aanay wax saameyna ku yeelan doonin go'aankeeda iyo xooggeeda toona sahaynada ayaa wacad ku martay inay ka jawaabi doonto weeraradii iiraan balse weli ma aanay shaacin waxa ay jawaabtooda noqon doonto khasaare ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey waqooyiga marinka godoonsan ee khaza iyo war ka soo baxay taliska yuhuudda oo lagu shaaciyey dil ka mid ka mida askartooda subaxii hore ee maantoo talaada ah ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xaqiijiyey in askari ka tirsan guutada albaslax lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga marinka khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa sheegay in dagaallo shalay iyo isniinayd ka dhacay waqooyiga magaalada khaza lagu dilay sargaal ka tirsan guutada toddobiyo tobanaad ee albaslax oo lagu magacaabo nucam israa'iil cabdo gumaystaha yuhuudda ayaa tilmaamay in sargaalka la dilay sidoo kale ahaan jiray tobabare ciidan oo la soo shaqeeyay guutada labiyo tobanaad sanad kadib markii uu qarxay dagaalka khaza waxaa walaalkooda ka sii socda dhiigbaxa ciidan iyo midka dhaqaale ee gaaraya gumaystaha yuhuudda kooxa muqaamada ayaana laga dareemaya firfircooni ku aadan xagga meydaanka dagaalka falanqeeyayaasha ayaana sheegaya in ilaa iminka ay dagaalka khaza ku gacan sareeyaan kooxa muqaamada falastiin wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanageynta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa deegaanka cowsu weyne ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu soo bandhigay meydadka saraakiishii iyo askartii dowladda federaalka looga laayay dagaal qaraar oo dhowaan ka dhacay duleedka magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud fagaarihii meydadka ciidanka dowladda federaalka lagu soo bandhigay waxaa goobjoog ahaa bulshada cowsweyne iyo qaar ka mid ah dadka u dhow tuulooyinka cowsweyne waxaa sidoo kale goobjoog ah qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa ka hadlay madashii meydadka lagu soo bandhigay sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله سبحانه وتعالى أي أمهد علينا عليه بلنقاتكيسي يوعدكيسي نوفليي u gargaaray owliyadiisa dhabarka ka jebiyey cadaa'idiisa intaas kadib waxaan rabaa inaan ku warbixiyo dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay iyo howlgalladii ku socday bariga wilaayada galgaduud gaar ahaan nawaaxiga degmada ceeldheer taasoo mujaahidiinta ay uga hortagaayeen dhagdhagaagyo milaysiyaadka riddada oo gaalada soo wakiilatay meeshaas maalmihii lasoo dhaafay ay ku wadeen ee runtii saaad og tihiin walaalayaal maalmihii uga dambeeyey bishan awalkeeda iyo tii hore dhammaadkeeda ee waxaad og tihiin in aagaasi waniinle iyo misguwa iyo ceeldheer nimanka riddada ay diyaaradaha maraykanka ay horboodayaan meeshaas inay abaabule ay ku wadeen ayaad og tihiin natiijadana maanta waa ku warhaydaan goobta aan taagannahay waa ujeeddaan goob waa laga soo bandhigayo nimankii dagaaladaasi ilaahay ku baabi'iyey mujaahidiinta toogtooda iyo habaddooda ilaahay ku asiibay inay meesha yaallaan dilka nimankaasi iyo bakhtigooda iyo dhimashadooda markii la isu geeyo inay ka bataan waa laga yaabo waa afartumeeyo dhaawacgooda iyo inta jaraaxada gaartay ilaa kontumeeyo ka badan ee runtii hubkii ay wateen iyo hoolihii ay wateen mujaahidiinta ilaahay gacanta u soo geliyey ilaahay khaniimo ayuu ku dhigay diinta ilaahay waxyaalaha laga difaaci doono ayaga lagu celin doono waayo maanta waa nicmo iyo nasri aad iyo aad u weyn ee runtii nimankan meesha yaallo waa nimankii saraakiisha ahay dagaalkaas diinla dirirka ah hogaaminayey oo ay ka mid yihiin taliya ururyaal ay ka mid yihiin taliya hurumo iyo saraakiil kale maanta waa ujeedaan halkan ay yaallaan ayagoo diinta ilaahay la dagaalamayo shareeric ilaahay ku soo horjeedo u adeegayo gaalo iyo shisheeyo ay meeshaan yaallaan bakhtigooda runtii arrintaasi marka hore waxaan leenahay marar badan mujaahidiinta oo noocyadooda kala duwan odayaal hadday yihiin hoggaanka mujaahidiinta hadday yihiin wilaadda hadday yihiin wax badan ayay la hadleen nimanka noocan ah oo maalin walba laga soo adeegto maalin weliba qandaraasyo lagu soo qaato ayagoo marka waxay aabbiyaashooda iyo oowayaashooda ay aaminsanaayeen oo diinta ilaahay ah ayagoo diidan oo la dagaalamaayo wax badana lala hadlay runtii dan idinma aha inay qaabkan oo kale u dhimataan aakhare aad u aadaan qadiyadaas marka ciddii nool oo maanta fariinta iyo warka gaaraayo ciddii nool maanta fariinta meeshay taagan tahay weli waxaan u leenahay nimanka ku soo haray oo safkaasi inay ilaahay tooba keenaan fursadda ay haystaan ay ku faa'iidaystaan meeshaan aad u soo socotaan waa meeshii aad taqaaneen waxaad ku soo socotaan galgaduud waa galgaduud meeshii ninka la yidhaahdo santuure meeshii la dhigay ma foga shaahi macabe iyo saaxiibadiisi meeshii la dhigay ma foga ninka la yidhaahdo cornel yunis iyo cabdulle maxamuud meeshii la dhigay ma foga waa ceeldheer iyo galcad iyo nawaaxigaana ayaa la dhigay ayagoo sidiinna ah diinta ilaahay la dagaalamayo marka ilaahgii subxaanahu watacaala diintiisii aan u dagaalamaynay xayi waayo waa nool yahay mujaahidiintii kelimada ilaahay kornaqashadeeda kelimada ilaahay iyo shareecada ilaahay ku dhaqankeeda u taagnayd waa joogaan waa jilbaxiran yihiin waa diyaarsan yihiin qabaa'ilkii dulmadiidka ahaa ansaarta ahaa oo horayn u hadlay sidii ay u joogaan marka galgaduud ama gobollada dhexe waxa u soo soconaysaan oo u soo aadaysaan odayaala horey uga hadlay meeshaan waxaa yaallaa waxan oo kale waxaan leenahay marka nimankan shisheeye iyo gaalo inaad u dagaalantaan dhiiggiin u baxo gaalnimo aad u dagaalantaan dan idinkuma jirto anta nool markan waxaan leenahay ilaahay i toobakeenna ilaahay u laabta maleeshiyaadka xasan gurguurte iyo kooxdiisa ay abaabulayaan maalin walba wakhti badanna saan ay ku wadeen ku cibriqaata wixii horay u dhacay afii kulli mawdinin laa tacqiluun inaad wax fahantaan baa la rabaa toobadaas ayaa idinku baaqaynaa qodobka labaad waxaan soo dhaweynaynaa shaqooyinkii iyo camaliyaadkii iyo hooshii ay galeen mujaahidiinta ee dagaaladan hadda ugu dambeeyey raggii abaabuley oo qiyaadada ahaa raggii junuudda ahaa ciidamada ahaa raggii sabray ilaahay amarkiina subxaanahu watacaala qaatay ayagoo qaadanayo amarka ilaahay waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum awaamirtii alla subxaanahu watacaala nimanka diinta ilaahay la dagaalamo oo shahaadada iyo tawxiidka la dagaalamo ku dhaqanka shareecada islaamka nimanka diidan in la dagaalamo allihii subxaanahu watacaala awaamirtiisii aad ku socoteen runtii ballankiina waa idin fuliyey ilaahay subxaanahu watacaala ilaahayna ha idinka abaalgudo ilaahayna subxaanahu watacaala ha idinka ajarsiiyo bulshada muslimiinta noocyadeeda kala duwan waa idin ducaynayaan oo hoosha qiimada badan marka hore ilaahay aad ugu dhowaanaysaan marka labaadna diinta ilaahay iyo muslimiinta aad ka difaacaysaan arrintaasi ayaa ayaa ku faraxsan yihiin aad yaadna u soo dhaweynaynaa jazaakum allahu khayr aljaza waxaan idin leenahay gaalada hadda isqaadqaadaan ama ilaam ay ka hadlaan ama wax sheeg sheegaan waxba idinkama dhibi karaan allana subxaana watacaala waa ka hadlay lan yaduruukum ilaa adaa alla subxaana watacaala wuxuu yidhi idinkama dhibi karaan ilaa wax yar mooye wax yar oo anrabka ama afka ay idinka yidhaahdaan ama idin dacniyaan idin duraan waxyaalahaas kama badin karaan alla wuxuu yidhi wa in yuqaatiluukum hadda idinla dagaalamaan ay isku dayaan inay idinla dagaalamaan yuwalluukum aladbaara dabaday jeedinayaan waa jabayaan waa cararayaan sidan oo kale ayaa ayaa dhacayso humma laa yunsaruuna cid u gargaarayso na ma jirto alla subxaana watacaala lama jiro ilaahay subxana watacaala ballanqaadkaasi qalbo ku haya meeshiina ka sii wada wa jazaakum allahu khayra jaza bulshada meesha joogto maanta gaar ahaan wilaayada deegaanka hadda nimankan lagu soo bandhigay waxaan leenahay ee gaar ahaan reer waceesle aagaga dagaalada hadda ku socdeen deegaamadooda aad degnaayeen waxaan idinku soo dhaweynaynaa idinka shukrinaynaa bacdallaahi subxaana watacaala dadaalka aad wadaan garabsiinta mujaahidiinta aad garabsiinaysaan haddii ay tahay macluumaad hadday tahay wa aragtay dheef kale ay tahay aad ka la garab joogtaan waa ka mahadsantihin waxaad u dadaalaysaan waa diintiin waxaan u dadaalaysaan in ilaahay subxaana watacaala oddoon loo noqdo nimankan oo maaragtay rabo in ayaga oddoon loo noqdo inaad diidan tihiin qadiyadaasna marka horey ugu ballannay bulshada rijaalan wanisaa'an reer waaceesle waxaan leenahay meeshiina shaqada ka sii wada nimankan ilaahay waajibiyey waan jabayaan waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala in dadaalkii iyo juhdigii aan labalaabno annagoo ilaahay ajar ka raasanayno tadlixid aan bixinayno dadaalka aan bixinayno hadal hadday tahay hoole hadday tahay naf hadday tahay aan bixinayno antaas abaalgudkeeda ilaahay diintiisii iyo halgankiisaa lagu jiraa jihaad fii sabiili illaahi waay inaad dadaashaan insha allahu tacaala deegaamada dhiman hadda codowga ka harsan waa ka baxayaan biidn illaahi tabaaraka wa tacaala wallahu laa yuxlifu lmiicaad qodobka ugu dambeeyo waxaan u sheegaynaa deegaanka nimankan baktigooda waa u jeedaan qaabdarada ay u dhinteen waa u jeedaan nimanka markaa inaad iska asturtaan oo maaragtay eh, ummadda deegaankan degan ee urkooda iyo maaragtay wasaqooda in laiska dheereeyo meelaha marka maaragtay aad ka qaadaan meesha ay yaalaan deegaanka maaragtay eh, eh, caafimaadkii iyo maaragtay waxay wax u dhibayaan badqabka deegaanka marka nimankaana inaad maaragtay iska astaan ayaan dardaarmaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta lagu soo bandhigay meedadka saraakiisha iyo askarta dowladda federaalk ee lagu laayo dagaalkii ka dhacay duleedka ceeldheer ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacisle suldaan daa'uud xasan aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله ثم الحمد لله إلهي يجي جبيي نمنك مرتدين تاها سو دولي ياشاها قرطرد كسو دولي ديغان كين كسو دولي وكوا مالهان يالا نمكان ديغان كغير للي يرهدو كوبا باي نمكانو إن بدن بان أدقني أون أشاقني أون دهني ورنمان يهو gardarrada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood kusoo duushayn ka joojiya maantay xaqiiqadiyay haayaan maasha waa kuwa maashaan ayakoo barbararay meeshaan dhooban oo le'day waxaan u sheegaynaa marka ummadda muslimiinta ahu inay ku bishaaraystaan inay jaro cadowgoodii dadka kale waxaan leenahay dadkaanu oo soomaalid waa wiilal soomaaliyeede ay dadkan ka soo tageen hadda kuwaanu way tageen laakiin kuwa dambe waxaan leenahay nimanyahow ka reeb dadka dhala hadda dadkan dadaa dhalay nimankan ilaahay shareecadiisa duminayay dad baa dhalay waxaan u sheegaynaa inay kuwii hadda wixii tagay waa tageen wixii hadda nool oo wiilashii ay uga jaraan nimankan riddada ah amba wiilal ay uga jaraan inay hadda gacantooda qabsadaan ayaku shareeco ilaahay ma dumi karaan ilaahayna diintiisa asaa u gargaaraya oo u heelinaya waxaa la rabaa marka inay ka qabtaan marar badan u sheegnay oon hadda fariintooda aan diri jirnay cows weyne waad ogeedeen wixii hadda ka hor ka dhacay haddaana waad aragtiin haddaan inta barkay soo socdeen baan u sheegnay ayaan dhahnay war niman yahow qof la arkabay ka leexdo ka soo tooba keena waxaan ilaahay tooba u qorinin ma ma soconayaan hadda maanta waxay joogaan inay ku baktiyeen meeshii ay hadda meesha taagan yihiin waxaan leenahay marka ha ka waantoodaano ragga ku jiraaho maahaanoo kaleetood yaan yaan likaynin ayagoo la jiidayo hadda dadkan hadda aninku maba naqan mana la aqoonsan karo waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed wiilashooda ha ka reebtaan odayaasha soomaaliyeed gabdhahooda ha ka reebtaan war dadka eelka ha ka reebtaan waa dad waxay u dhasheen habartoodii adoogood waa dad muslima ay yihiin muslimiin ay yihiin inay hadda markaa ay waxuu ahay gaalnimo inyo galan ay ku dhintaan runtii waxa weeye meeshaan la keenaa waa nasiib darro meeshaanna waxa weeye qabuur qabuurihiisoo duulayaasha in badan baa lagu laayay hadda waxa imaan doonana insha allah waxaan ilaahay ka rajaynana kana baranay inuu saan u dabamari doono wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa sidoo kale ka hadlay goobtii lagu soo bandhigay meedadka ciidanka dowladda federaalka waxaan maanta halkaan u taagannahay ilaahay mahaddiis cadowgii soo duulayaashii ka soo duulay xamar iyo meel kastoo ka yimiday ee laga keenay amerikaya ha u ahaay iyo iyo meeshii magaca lehee turki la dhahayey ee gorgor iyo danab isugu jiray war waa kuwa halkaa yaallo ayagoo ha u ahay bakhtiyey oo hoogay oo wasaqday qurunka ka soo baxaysa aad yaabto waxaa laydinka rabaa nimankan soo duulayaasha ee geerile ku soo duulay ee waxau ahay baktigoodu dhooban yahay meel kasto maantay ee waxau ahaaye kana carareen kana tegeen qaadana waayeen waxaan u sheegaynaa dadkii dhalay iyo ahalkoodii inay dadkan waxau ahay ay ka ceshadaan waxaa ahay wiilashoodii hadda mucugta ahay ee soddon jirka iyo shan iyo labaatan jirka ahay meeshaan wada yaallo war waa niman wada waaweyn waxau ahay waa ka gaaloobeen waxay haayeen male waxa waaye amerikana waxuu tiri mayso turkina waxuu tiri maayo hal garabka waxaa ugu qoran gorgoraa leeyiraa hal waxaa ugu qoran danabaa leeyiraa dameero caadiya waayo lagu adeegahayo war waxaan waxaad yeelaysaan xasharaadka ahee lasoo qumihaye inta aldheer lagasoo wareejiyey geeri la taga la leeyahay ee haddana saan ku naqday meel kastaba sunna anugu ka raadiyaynaa hadda wadanka wacisloo dhan sunnadooda waa wada gaartay muga meydkooda waa wada gaari rabaa meelaha ka dhiman haddaa lagu wada dildili doonaa insha allahu mawlanaa waxaan idiin sheegaynaa waxaan cishadda hayayaankan cishadda war dadkiina ka reebdha haddana waxaan leeyahay soo duulayaasha beelaha rogow iskiin adinka waxau ahay ku baabi'i doontiin maahane waxaad tiri doontiin maleh meesha isaga taga waxau ahay waxaad yeelaysaan hubkaad haysatiin waa laydin lacagayhaa keensada muslimiinta ku soo biira buri weyn ninka keensada waxaa waaye adduunkooba meeshuu raba kamara waxau ahaay waar waa dherigteene waxaad haysatiin lasoo fakadha oo noo waxaa waaye muslimiinta lasoo gala ilaahay u tooba keena haddii kale saanaa idiin dambayso kulligiin saanaa idiin dambayso wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegeystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga alfurqoon markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waxaa inoo haya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor caawa nooga waran cudurka dhiikarka ee xilliga dhalmada ku yimaada haweenka cudurkani sidee loola tacaalaa yaa u nugul cudurkan maxaa se tale ah oo aad ka siin lahayd haweenka bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay haweenka dhiigooda uu kaco xilliga uurka waa qof dhiig karka horey u qabay iyo qof dhiigga uu ku cusub yahay dhiiggaas markaasna lagu arka hore uusan u qabin marka laba xaalad bay noqotaa markii calaamadaha soo baxaya mar waxaa loo yaqaana pre eclampsia sida arkaysada pre waxaa laga wadaa waa muqadamo macnaha eclampsia soo socota hordhaceedii waaye marka waxaana lagu qeexaa hypertensive pregnancy of is divine as systolic blood pressure more than or equal to 140 mercury or diastolic blood pressure more than or equal to 90 mercury on two occasions at least four hours apart macnaha laga wadaa dhiigga nooca loo yaqaana systoliga oo ku sugnaado ama ka badan boqol iyo afartan mmhg ama dhiigga loo yaqaan diastolic blood pressure oo ku sugnaado ama ka badan sagaashan mmhg oo laba xilli la kala qaado isku xigo afar saacadood u dhexayso ay la jirto markaasi qofkaasoo horay dhiikar u qabay ama aan u qabinba lagu daray brotiinka kaayadiisa oo la helay ama kusugnaa ama la ekaaday ama ka badan zero point three gram in twenty four hours labaatan afar saac kaayadiisa laga helay zero point three gram ama more than one balance in dipstick dipstick hal waqti ah la fiirshay calaamadaha lagu arkaayo marka bireclamsida waxaa kamid a barar lagu arkaayo wejiga iyo faraha tusaalahaan gabadha oo faraantiga ku dhego waa calaamad la garanayo wejiga ay ka bararto madax xanuun lugaha oo diismayo bog oo xanuunayo meeshan waxaan rabnaa inaan ka sheegno barar waxaa jira uu keensanaya uurka kaas ma aha waxaa jira dadka marka yaa u sharaxan musharaxiin yaa u ah inuu cudurkan ku dhaco bireclamsia dadka musharaxiinta waxaa kamid a dadka burbuuran dadka dhiikarka horey u qabay dadka ugubka ah oo hadda dhalmada ugu horeyso dadka keliyaha ka jiran gabar horay cudurkan ugu soo dhacay dhalmada dhalmooyinka hore lagu soo arkay bireclamsiyada dadka sokorta qaba iyo dadka dhiigooda uu dufanka ku badan yahay iyo dadka ejka ah soddon iyo shan jir da-da dhalmada ku bilaabaya raasku ayaga u nugul yihiin haddii marka go-aan gaarista waxay u badan tahay clinical picture waa calaamadii aan sheegay waxaa lagu daraa si bishada lagu ogaanayo xinjirta iyo dhiigga kaadida ultrasoundka oo weli lagu ogaanayna iyo u a c da oo iyadana lagu ogaanayo protein maadooyinka jirka ku jiro keliyaha dhibka iyo gaaray nooca kale oo loo yaqaano asna eclampsia waxa waaye tan waxay ahayd muqadamadii eclampsiyadu wax kale ma ahan waa qofka hadda aan kuu sheegay oo oo galay koomo afka xumba ka keenay carabka cunay qofkaasaa markaas loo yaqaano eclampsia intii hore wuu soo maray intaana ziyaado ku ah marka maamul ahaan see loo maamulaa waxa waaye tii hore haddaan ku bilowno gabadha bireclamsiyada ah oo aan weli koomada gelin carabka aan ruugin waxaa la sameynayaa waxaa la fiirinaya isbuucyada ay mareyso haddii soddon iyo toddoba isbuuc ay ka yartahay dhiigga dhiigkarka laga xalinayaa laga maamulayaa laga maareynayaa kadibna waxaa la gaarsiinayaa heer ilaa soddon iyo toddoba isbuuc haddii halkaas markaas la gaaro gabadhaasi waa la foolinayaa haddaysan jirin wax u diidan in la fooliyo sida cunuga oo madaxiisa weyn yahay gabadha oo balfigeeda uu yaryahay ama cunug meeshuu maraya yar tahay gabadha hore qalitaan usoo martay calaamado badan oo u diidaya in la fooliyadiis jirin gabadhaas marka waa la qalayaa qalitaan waayo daaweynta qoladii kale oo eclampsiyada kalaamisi soomaalida u yaqaanaane asna waxaa waaye sidoo kaleeta gabadha marka koomada kasoo baxdo oo dhiikarka laga xaliyo xilligeedii uu joogaa isaga isaga waa iyadu waa dhalin mar walba in la dhaliyo waa looma fiirnaya xilliga marka iyada ma la gaaray soddon iyo toddoba isbuuc iyo lama dhahayo ayada mar alla markuu miyirka u imaado waa la foolinayaa haddii wax u diidan ee jirta in la fooliyana waa qalid deg deg ah talooyinka sidina waxay tahay hooyo kastoo uur leh oo isku aragtay calaamadda sida madax xanuunka lugaho ay ka barartay bog xanuunka bareesharkeedoo kacsan waa waxaa laga yaabaa inay bereklamsi ay ku jirto ee kalakalaamisan ay kusoo socoto marka inay dhakhaatiirto ay soo booqato isbitaalkana imaado mar walbana ay ku laalaabato rugta caafimaado ugu dhow si ay u ogaato xaaladeeda dhiigeeda saddex bilood hore inay imaado saddex bilood dhexe inay imaado saddex bilood u dambaysa inay imaado intaasi waa talooyinka waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhallinyaro reer nugaal ah ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen daraasadda in muddo ah ku wadeen dadka itoobiyaanka ah ee dhowaanahan ku soo qulqulayey deegaanada soomaalidu degto haba ugu badnaadaan gobollada waqooyi bari soomaaliya shir jaraa'id oo ay qabteen ayaa waxa ay ku soo gudbiyeen warqad dheer oo ay ku qoran yihiin qaar ka mid ah natiijooyinkii ay ka soo saareen daraasaddii ay ku sameeyeen dhibaatooyinka ay itoobiyaanka ku soo kordhiyeen bulshada soomaalida waxyaabaha laga xusi karo ee daraasadooda ay ku soo qaateen waxaa ka mid ah in itoobiyaanku ay fisqi aad u daran ku soo kordhiyeen magaalooyin ka tirsan gobolka nugaal sida garowe oo caasimad u ah maamulka puntland waxay sheegeen in goobo kilaabyo ah oo haweenka jirkooda looga ganacsado ay itoobiyaanka furteen waxaana ka warqaba maamulka puntland kaasi oo la sheegay inay canshuuro ka qaataan injineer axmed oo ka mid ah dhallinyaradii daraasadda sameeyey ayaa aqriyey natiijadii ka soo baxday daraasadooda
waxaan rabnaa halkan inaan kusoo bandhigno daraasadaha aanu samaynay ee bulshada bandhigno sida dhibaatooyinka ay qowmiyadda itoobiyaanka ee sida ballaaran ugu soo qolqolaysaa deegaanadeenna in aan ka yeelanno qorshayaal annaga oo cod dheer iyo cod gaaban labadaba kula hadlayno waxaan gudagelayaa marka waxyeelada iyo dhibaatooyinka ummaddaasi ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummaddan reer puntland ee gobollada bari dhibaatooyinka amni darro oo lookalka ah waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ay ku hayaan moobil furashada dhaca iyo tuugada waxaa kaleto oo qayb ka ah waxyeelada ay waddanka ku hayaan dhaqankeena suubanaa in lagu dheelay hadday tahay qaab loo jaranayo timaha qaab waxa weeye waddooyinka iyo meelaha muhimka ah waxa weeyaan loo nadaafad nadaafad darrada lagu samaynayo iyo sidoo kaleto masaajidii dadkan islaamka ah loogu talagalay dhibaatooyinka nadaafad darro ay ka soo gaaraysa daraasadaha aanu soo bandhigayno waxaa ka mid ah goobaha caafimaad in laga helayo kiisaska ugu tirada badan ee ay soo kordhiyeen sida xanuunada h i v-ga iyo xanuuno kaleeto oo waxa weeyaan aad u tiro badan in ay ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedba ay kusii faafayaaneen waxaa ka mid ah daraasadda aanu soo diyaarinay waxyeelooyinka ay waddanka ku hayaan in ay samaynayaann dhaqaala burbur iyaga oo u isticmaalaya qayb tuugsata iyo qayb waxa weeyaan mararka qaarkood ay dhacaan inay dadka dhacayaan ama dadka kabarada ama danyarta ah sida maamooyinka ay dhacayaan oo ay ka dafayaan oo ay kala cararayaan waxaa ka mida daraasadaha aanu soo samaynay in magaalada meelaha gudaheeda ah ay ku samaynayaan in waxyaalo aan sharciga waafaqsanayn iyo goobo kalaaba ah ee waxa weeye ballaaran oo looga adeegto lana garanayo dadka loo yaqaano double agencyga ama dadka double faceka la yidhaahdo oo ah inay afka soomaaligana yaqaanaan afka oromada iyo afafka kaleeto oo waxa weye qowmiyadda etoobiyankana ay yaqaanaan ay ummaddaas ka ganacsadaan oo ku sameeyaan in business furan oo ka dhaca magaalada qaybo ka mid ah oo si waadaxa loo garanayo iyada oo ay dadka ku dha dadka caqli dadka waxa weeyaan wax magaratada ahi ay ku dhacayaan oo ay uga faa'iidaysanayaan ama dhallinyaro ha ahaato ama qardaadumin ha ahaato ama cid kale oo waxa weeye aysan naftooda iyo mas-uuliyaddooda aan kaafargarayn karin ay ku dhacayaan kiisaska noocaasa waxaa ka mid a dhibaatooyinka ay waddanka ku hayaan akhlaaqiyaadka marka loo eego run ahaantii laga baranayo arkaysaan meelaha ganacsiyaasha waxaa ka mid ah gabdho furanaya meelaha ganacsiyaasha ama waxa weye dadka double agencyga ay u fureen aad arkaysaan gabdho sanku daloolo bishinta sare daloosho carabku daloolo biro waxa weye loo geliyey iyo tuurar timaha iyo waxa weye habdhaqan ahaan aan linoo ka baran waddankeena in waxa weeye ama diinteena islaamkaba aysan raalli ka ahayn waxaa kaleeto oo runtii qayb ah inaanu shirkan kaga hadalno yaa waxa weeye ku rangareeya inay waddankeena yimaadaan ama kusoo tahriibaan ama waxa weeye kusoo qolqolaan waxaan baaq u dirayaa shacabka ee reer puntland baaqaas oo ah inay si dhaqso ah nooga saaraan dadka noocaasa sababta ku ah daraasadaha soo socda ayaa waxay yihiin in dadkaasi ay kusii badanayaan waddanka sababta ku ah markaan hadda researchada samayna waxaa qayb ka ah inaanu heli karno ilaa kun lambar oo dad magacyadood soomaali ay ku qoran yihiin haddana qof keliya oo soomaali kaga hadlaa uusan jirin sidaa ogtihiin marka waddamada innaga deriska inala ah ama waddamada caadiga aan tagno qofka baasaboorkiisa iyo dukumentigiisa sharci baa la siinaya martuu bidaaqad u baahan yahay halkaasaa la gelinaya xataa hadduu dhacsan yahay baasaboorkaaga ama dukumentigaaga uu dhacsan yahay ma furan kartid bidaaqad sida waadiga xiga oo jirta iyagoo oo aan waxba sharciga haysanna dee sidaasay hadda waddankan ugu dhex mushaaxayaanin ummadda marka soomaaliyeed iyo ummadda reer puntland iyo waxa weeye waxaanu ka codsanaynaa oo baaq dheer u diraynaa inay naga saaraan dadkaas oo weliba si deg dega nooga saaraan sababta ku ah dhibaatooyin aan la soo koobi karin ee aad iyo aad u tira badan ayay nagu hayaanin waxa weeyaan dhibaatooyinkan aanu sheegnay oo soo daraasanay ee ka cabanayno iyo kalaabadan bay ku biirayaan ee ballaarinayaanin oo waxay la wareegayaanin dhaqankii ayagu ay wateen runtii qodobada noocaasa baan caaw shirkaan u qabannay waxaanu rabnaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inaan ku baraarujinno inaannu dadka sharci darrada ku jooga ee qowmiyadda etoobiyaanka ah inaan iska saarno gacmaha isqabsanno weliba si deg deg isaga saarno waxaan baaqaas raacinaya hadday dowladdu ka dhega adeegto arrinkaas wuxuu u yaallaa shacab weynaha soomaaliyeed iyo kan reer puntlandba siiban gobollada puntland bay fara kulal ku hayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqaan sheekh faarax cali wuxuu ka mid yahay culimmada diinta islaamka waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa wuxuu kaga waramay duruusta laga baran karo muslimiinta khaza mahad cubayd ayaa sheekha waraysiga la yeeshay waa tahay sheekhana kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah alfurqaan marka hore
waa ku dhawaayd alfurqaan
sidaad la socotaba maanta waxaa sana jirsaday dagaalka iyo duqeymaha ka socda jidda khaza oo yahuuddu ay ku gumaadayso dadka muslimiinta ee reer falastiin marka la fiiriyo dagaalkaa sana jirsaday iyo dadka muslimiinta ah ee reer khaza sabarka ay la yimaadeen iyo dhabar adeega ka muuqda halkaasi maxaa duruus ahoo dadka muslimiinta ama cibaraha ugu sugan oo ay ka baran karaan bismi illah araxmaan araxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma wafiqna limaa tuxibu watardah ilaahay baa mahadsan naga dhigay ummad muslimiina ilaah san ka maryaynaa inuu nagu sugo xaqa iyo islaamka iyo towxiidka cadowgelina ilaahay uu nooga gargaaro ummadda muslimiinta wax badan ayaa la gumaaday oo la dhibaateeyey oo aan la soo koobi karin taariikh fog taariikha hadda ugu dambeeya waxaa hadda ugu muuqda gumaadka reer falastiin muslimiintaas gacmo maran oo la iska gumaadayo oo hubka reer galbeedku ay sameeyaan lagu baroobeynayo oo nooca ugu dambeeya loo isticmaalayo ummaddaas saxaaboleyda aan waxba iska dhici karin ee masaakiinta ah gumaadka la gumaadayo waa wax laga xumaado waa wax laga maaragtay qalbiga uu ka gubto oo ilaahay in loo weydiiyo inuu u nusreeyo ummaddaas iyo khudlaanka ay ku sameeyaan muslimiinta kale markaan eegno waa wax qofka damiir kale ee muslimka ahu uu ka gubanayo marnana uusan farxad ku noolaan karaynin qadiyadda filistiin horta waa qadiyad dhib badan gacmo badan baa ku dhex jira waxaa la isku dayayaa qadiyadda in la soo yareeyo oo qadiyad qowmiyadeed laga dhigo ama reer filistiin lagu koobo ama haddii la ballaariyo laga dhigo qadiyo carabiya laga dhigo waxaasoo dhan waa siyaasad ee sii daba dheeraynaysa in dhibaatadu ay sii socoto dhulka baytulmaqdis ama qudus loo yaqaano dhulkaasi waa dhul muslimiintu ay leeyihiin cid gooniya ma laha reer falastiinna un way degan yihiin ayagu wax gaar ah ummadda kama xigaan sumuudkooda iyo tabaadka ay samaynayaanna waa wax lagu ammaano iyo adkaysigooda ummadda haddii in badan la baabi'iyo la baabi'iyo marka dambe ummaddu way geesiyowdaa reer falastiin markaad inta aad la socotaan taariikhda waa ummaddii ugu taariikh dheereyd halganka ummaduhu ay galaan inta hadda anigu aan xasuusanno haddii laga reebo dee mabaadi kore iyo islaam rimihiis ummadda ugu halgan dheer waaye ama duwalka hadda jira ee dagaalamay ama halgamay halganka ay halgamen reer falastiin halgan hadda la taariikha anugu ma xasuusto marka ummaddu inay isdifaacdo oy diinteeda iyo dhulkeeda iyo dadnimadeeda cirdeeda difaacto waa shay sharciya waana wax maanta laga la-yahay adduunkaba laga la-yahay marka reer falastiin waxaan leenahay adduunka muslim caalamka ama dadka muslimiinta ah waxaad u midhaamiseen adkaysi iyo sabar ilaahay haydin sugaan leenahay oo alla haydin sugo oo xaqa ilahay idinku sugo niyadiinana wanaajiya oo inaad dagaalamaysaan oo yahuud cadowga ilaahay kan ugu daran la dagaalamaysaan arrintaasu waa arrin aad iyo aad u weyn ajir goniyahay leedahay gaala la dagaalama wax ugu fadli badan ugu ajir badan ahlu kitaabka yahuudda iyo kirishtaanka oo jihaadkoodu waa kasii fadli badan yahay sida nusuus ku timiday waa kasii fadli badan yahay mushrikiinta iyo wathaniyiinta iyo kuwan kale ee la yidhaahdo muxuu ahaa majuusta iyo waa ka fadli badan yahay ummaddaas reer falastiin waxaa ku dhacaya habeen iyo maalin oo laga soo sheegaya maalin walba intaas istishaad ah oo shahiiday intaasoo dhaawaca intaasoo barakacday adduunkuna uu maanta iska fiirsanayo waxa ugu horeeya khudlaalinaya waxaa ka mid ah muslimiinta ka mid ah muslimiinta carbeed baa ugu horeeya oo masar kow ay ka tahay sacuudi carabiyana amaba kow u geli karo meesha hadda ay joogaan masa ninka la yihahda reer falastiin xaaladad ay marayaan waxa u horseeday waa horta ninkii la oran jiray cabdilcasiis al sacuud ninka la dhihi jiray ninkaas ayaa waxa uu ingiriiska kula heshiiyey ama gacan ka siiyey qabsashada falastiin in yahuud loo dhiibo marka wuxuu u sameeyey xaryo mukhayamaad loo yaqaano gudaha lubnaan iyo gudaha suuriya guda ayuu ugu sameeyey si u barakacaan waa marka qadiyad la ogyahay dadka in mar kastaba la barakiciyo dhulkana lala wareego iyaguna hadda waxay ku sugan yihiin dhulkoodii inay ku dagaalamaan shacaban wa qiyaadatan marka waxaan leenahay qiyaado suuban ilaahay ha u soo saaro reer falastiin in badan bay dagaalamayeen oy jihaatamayeen oo aan weliba jihaad baan ku tilmaami karnaa wax kastoo qabash oo ku jira oo ama qowmiyad ku salaysan ama ururo munxarifiina meesha ku jira cidda maanta la dagaalamaysa yahuud muslima wax kastoo ka khaldan waa u dul qaadanaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ha idinku sugo xaqa sabarna alla idinku arsaaqo muslimiintuna waa laba qaybood in idin khudlaanisay iyo cid in la jirta muxuu ahaa cadowgiina la jirta oo la safan kuwa islaamka sheeganaya ujeedaa iyo in mujaahidiin oo idin lamida adinka oo muldahadiin oo la kumaadayo oo la garaacayo mar walba oon waxba idinkuga oolin marka caalamka meel kastoo kamida ee kolleyba dad nuuciina ayaa la dhibaateeyaa jooga idinkuna waxaad tihiin qeybta hadda ugu dhibaato badan baad u muuqataan inkastoo turkistana sharqiya waxaa laga soo sheegayana iyaguna aysan ahayn wax fudud aysan ahayn ama nin dhulka loo yaqaano muxuu ahaa dhulka bangaladesh dariska la ahayd myanmar wax dhibka ummadda ay ku hayso iyo hindiya lafteeda hindiya lafteedaba ummadda waxay ku hayso iyo maaragtay caalamka oo dhan islaamka dhibka lagu haayo iyo muslimiinta waa wax caama laakiin hadda maanta muuqaalka indhaha hadda ay soo jiidan karaahu waa dhibka ugu weyne maanta caalamka ka jira waa dhulka khaza dadka masaakiinta ah oo aan iyagu hubaysnayn oon awood lahayn oona imikaaniyad haysanin ee loola dagaalamayo sida ay u dagaalamayaan ukrain iyo ruushka ka daran loola laynayo hubka isku hadalgu ridayo khaza iyo midka ruushka u isticmaalayo ukrain kana awood badan baan islehay amood halis badan reer galbeedkuna wax alle waxay awood haya waa isugu geeyeen wayna ku faanayaan weliba wayna ku faanayaan oo wuxuuba leeyahay yahuud waxay leedahayba annaga in waxna la sii waayo oyna teegna taageeri waayaan reer galbeedku ceebay ku tahayba ayagaa dhahayaba marka ayagu nimankaas ayaga ay isku xisbiga yihiin baa taageeraya ummaddan muslimiintana waxa waaye cid taageerta ma haystaan marka muslimiinta waxaan leenahay cidda u gurman karta nimankaas masaakiinta ah ee la dhibayo ha u gurmadeen hadday ciidan u hayaan hadday hub sii karaan hadday wax kale u diri karaan inta kale ducada ha ku kaalmaysan leenahay ilaahayna ha idin sugaan leenahay reer falastiin waana ku mahadsantihiin sumuudka iyo adkaysigiina mithaal baadna u noqoteen muslimiinta waxaan kale ugu baaqaynaa muslimiinta kale gaar ahaan hadda anagu meeshaan joogna soomaaliya ee muslimiinta joogtaahu inay ku daydaan walaalahooda reer filistiin oo gumaadka la gumaadayo say ugu adkaysanayaan inayguna u adkaystaan oysan isdhiibin lianna hadda waxaa isdhiibay gobollo badana isdhiibay oo soomaali galbeed baa hadda isu dhiibtay etoobiya isu dhiibtay iyo kenya waxaa laga raba inay halgamaan wayna halgami jireen xaqiiqatan ururadoodina hadda waxaa loo bedelay ururo taageera etoobiyaanka taageera oo ku faanaya marka ceebta ugu weyn waxaan leenahay wax haysta waa soomaaliya maanta oo dholalkeeda ka tanaasushay oo maaragtay ugu dhowaatay etoobiya iyo kenya maantana aan wax hadda colaada aan u qabin marka ceebtu annagayna haysataa reer soomaaliya marka khaza iyo muslimiinta joogta reer falastiin loo duceeyo hana loo maaragtay tahniyadeeyo maaragtay adkaysigooda iyo muxuu aha geesinimadoodana ha lagu ammaano annaguna aanu isku dayno inaanu ayagaasoo kale aan noqono ummaduhuna halgankoodaas ku baaqi noqdaan wa ilaa way tirtirmaan taariikh ahaan marka waxaan leenahay soomaaliya taariikhdeeda ha ilaashato oo sida reer falastiin u halgamayaan ha halgantaan leenahay ilaahayna ha sugo muslimiinta meel kasii joogaan gaar ahaan reer falastiin wajazaakum allahu khayran sala allahu calaa nabiyina maxamed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal markaan isla soo gaarnay qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka aan soo qabanno afhayeenka maamulka puntland ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxmuud ee hogaamiya dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho maxmuud caydi dirir waa wasiirka warfaafinta maamulka puntland wuxuu xasan sheekh maxmuud ku eedeeyey inaanu awood u lahayn inuu qabto doorasho qof iyo cod ah sidoo kalena uu arrinkaasi soomaaliya ka hirgeliyo wuxuu sidoo kale sheegay in xasan gurguurta marka uu waqti xiriirkiisa dhammaado ay sugayso in awood looga soo saaro madaxtooyada sidaba uu horey u sameeyey farmaajo shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ayuu wasiirka warfaafinta maamulka puntland sheegay in uu fashilmay matalan doorasho qof iyo coda baan qabanayaa buu dadka ku beerlaxabsadaa oo caamada ugu sheekeeya markaasay durbaanka tumaan haabkeedii iyo shaqadeedii iyo nidaamkeedii iyo heshiiskeedii ma lahaya xasan wuxuu la soo taagan yahay doorasho qof iyo codaan dalka u diyaarinayaa dalkiisina ammaan diyaar maaha heshiis siyaasadeed laguma wada jiro maalintii shir uu isugu yimaadaba waa lasii kala fogaanayaa waa lagu kala tegayaa aragtida uu keeno waxay taasi inoo caddaynaysaa markaa madasha magaceeda iyo inaana iswaafaqsanayn ficilada ka socdaa inaan iswaafaqsanayn waa uga mahad celinayaa madaxda maamul goboleedada hadda inta joogtay inay ku waafiqi waayeen mabaadiida xasan wato oo qaraskastoorka ah oo qalalaasaha siyaasadeed ah oo qarandumiska ah waxaa kaloo lagu ladhahaa oo xasan ku ladhahaa dalkan difaacayaa buu yidhaahaa tan iyo markuu xukunka yimi ciidamadii tababaraayo dalka oo uganda lagu soo tababaray oo turki lagu soo tababaray oo eritrea lagu soo tababaray maalin walba dayac bay cidlo ugu dhimanayeen durbaankii uu tumay uu lahaa oo dadka ku beerlaxaysanaya al-shabaab baan la dagaalamaya laba dagaalamo ciidamada dalka unbaa ku baaba'a sagaashanka kilomitira udhexeeya muxuu ahaaye balcad iyo muqdisho udhexeeya iyuu sugi kari waayey ammaankeeda oo aan cidi mari karin dalka aan laysu soconin ee cidisu safri karin oo aan la gaari karin ceelasha biyaha aan cidi dhaafi karin marka xamar laga tago yaa xasan wuxuu u diyaarinayaa doorasho isagu u muuqdo keliya uu yaqaano oo cid la garanaysa aana jirin khudbaddii xalay ee ra-iisul wasaaraha wejigiisa waxaa ka muuqanaysay inuu aada u daalan yahay waxaa ka muuqanaysay in uu mooral jabsan yahay mabaadii aanu isagu shaqo ku lahayn oo maaratay awooddeeda lahayn oo loo sheegay xitaa jegadiisa in laga takhalusayo oo jego ra-iisul wasaare aanay jiri karin buu ku daalayaa dad aanu muxuu ahaay mabaadi isugu keeno oo midayn karta aanay jirin in la yidhaahdo orodoo khudbeeya waxaad tidhaha shirkii baa socda dheh keligaa intaad microphone tagto waxaad tidhaha shirkii waa socdaaye ma burburin shir socdaa ma jira shirkaasi ber horu burburay xasan beriguu madaxweynaha noqday markaasaa shirka wadatashiga uu burburay waayo xasan iyo mabaadidiisii kelitaliska ahayd gidaarkay soo taabatay marinaayana waa sugaysaa in guntiga lagu dhigo lix bilood kadib guntiga lagu dhigo layihahda xasanow soo bax isagaa odhan jiray maxamedow soo bax xasanow soo bax baa hadda sugaysaa kaasina wuxuu ahaa maxmuud caydi dirir wasiirka warfaafinta maamulka puntland
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي